أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى سورة عبسة waa suuratu makiyatun waa qur-aankii kusoo degay qabla alhijra soo degay ayay ahayd oo maka kusoo degay magaceeda suuratu cabasa ayay aada ugu magac dheer tahay suuratul acmaana waa la yiraahdaa oo meelaha qaar ayay ku timid suuraddan marka aqraaddeeda de waxay ka waramaysaa bachiga iyo sida uu rabbi qudrada iyo awoodda uu ugu leeyahay qur-aankii makigaana uu ka warami jiray aayadaha horena rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu rabbigii uu ku yar canaantay canaan aan maqaamkiisiina waxba u dhibaynin bal uu u canaantay si uu ku jiro lafteeda ta-adub uu ku jiro yaa loo canaantay arrin isaga si la ahayd ayaana waxaa loo tusayaa si kale inay noqon karto arrintaana waxay ahayd nabiga sala allahu calayh waalihi wasalama waliid ibnu lmuqiira iyo odayaal qurayshoo waaweyn buu la joogay waxbuu ka dhaadhicinayay wejiyadooda waa kusoo jeedeen wuxuu islahaa bal xaqii fahamsii kuwaan hadday wax fahmaan quraysh oo dhan baa wax fahmayso cabdullaahi ibnu umi maktuum oo indhool ahaa ayaa u yimid warkiibuu marka ka dhexgalay wuxuu yidhi rasuul allow waxay bar wixii ilaahay ku baray callimnii bimaa callamaka allah mimaa callamaka allah wuxuu rabbigaa ku baray wax iga bar rasuulkii xoogaa marka arrintaa ma jeclaysanin waa u weji kaduuday haddana waa ka jeestay isagiina marka wuxuu leeyahay callimnii mima callamaka allah nebiguna markaa de wuxuu taarget ka dhigtay markaas kuwan hadday ninkan waaba islaamo waaba haysaa isagee kuwan bal intay islaamnimada soo galaan qabiilkao dhanna ha fiicnaadaan tiibaa marka nebiga lagu canaantay oo la leeyahay maya yacni inaad sidaa fiirisa ma ahan qof isaga socdoo cilmi rabo hanuun rabo inaad ka jeesato mid aan ku rabin oo aan hanuun rabinna aada u banbaxdo haddii uu hanuuni waayo adiga dembi maa korkaaga saaran waxba dembi kumaba saarnee sidaabaa nebiga sala allahu calayhi wasalama lagu canaantay waana qaatay nebiga sal l slam canaantiisii wixii rabbigii faray ayuuna fartoonaaday canaanta lafteedana dee ta-adub baa ku jira oo cabasa watawallaa damiirka marka cabasa damiir ghaa'ibaa laga dhigay ma la dhihin cabasta watawalleyta waad weji kaduuday waa jeesatay xoogaa waxaa ku jira adeyg laakiin waxaa laga cabiray qeybaa laga cabirayo cabasa waa jeestay waa weji kaduuday watawallaa waa jeestay aa la yidhi qeybiyada qeybkaa marka ama ghaa'ibkaa looga cabiraya marka faacilku wuxuu keenaa marka nooc oo yacni waxaa ku jiro weyneyn iyo ta-adub nabiga sala allah subxaanahu watacaala nebigiisu maqaamkiisa uu ku muujinayo maqaamka uu nebigu joogo sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim cabasa waa weji kaduuday watawallaa waa jeestay oo kii indhoolaha ahaa buu ka jeestay an jaahu an jaa-ahu lian jaa-ahu inuu u yimid darteed ayuu u weji kaduuday oo uu u jeestay al acmaa kii indhaha la-aa inuu u yimid darteed ayuu u weji kaduuday una jeestay wamaa maxay baa yudriika adiga ku ogeysiiyey nebi moxamedow xaalahu xaalal acmaa ninka indhoolaha xaaladiisa adiga maxaa ku ogeysiiyey lacalahu wuxuu mudan yahay yatasakaa inuu isdahiro oo uu dunuubta iska dahiro ayuu mudan yahay ow amase yadakaru inuu waansamo fatanfaca ay anfacdo markaa hu isaga addikraa waanadii ay anfacdo oo markaa ay waanadu anfacdo amaa man qofkii istakhnaa deeqtoonaaday oo isdeeqsiiyey oo mid deeqtoon iska yeelay oo iimaanka ka deeqtoon fa anta adiga tatasaddaa ay tatasaddaa mid u banbaxayaa tahay lahu isaga wamaa calayka korkaaga maxaa ahaaday anlaa yazakaa anlaa yatasakaa inuunan isdahirin oo dunuubta uunan iska nadiifinin iyo shirkiga aanu iska nadiifinin midkaasi maxaa adiga dushaada ahaanaya oo dembi ah wa amaa man qofkii jaa-aka kuu yimid yascaa xaal uu soconaayo uu dadaalayo dadaal uu ku jiro wa huwa walxaal huwa isaga oo yakshaa baqayo oo cabsanayo fa anta adiga talahaa waad ka mashquulaysaa canhu xaggiisa isaga waa ka mashquulaysaa yani xaalku saas miya kii dadaalayeyna ma ka mashquulaysaa mid aan dadaalaynin oo adiga inuu kaa maarmaba isu arkana mau ma u banbaxaysaa ayb canaantaa marka intaas hore sidaa bay marka noqotay ibnu umi maktuum marka nebiga agtiisa waa ku weynaaday madiine mararka uu ka baxayo jihaad iyo uu uga baxayo magaaladu usi kusii dhaafi jiray salaaduu dadka tujin jiray dadka isagaa intaas marka sii maamuli jiray meelaad iyo masjidkiiba ayuu imaam uga ahaa aw mu-adin uga ahaa mu-adinkiisiibuu ahaa marka meelo waaweyn buu marka diinta kasoo qabtay boosas waaweynna rasuulka sala allahu calayhi wasalama waa u joogay nebigana aayadaha aayaddan waxay ka mid tahay haddou wax qari lahay maba qarinin waxbee aayadahan uu qari lahay oo isaga lagu canaananayo hadduu kuwanna keenay iyo tii aan suuratu laxsaab kusoo marnay waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka waataqi llaaha wa tukfii fii nafsika ma allaahu mubdiihi wa takhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaah aayadihii sidaa ahaa buu nebigu ma qarinin wax uu qarinaya nebiga maleh waxna ma qarinin salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh cabasa waa weji kaduuday watawallaa waa jeestay indhoolihii buu ka jeestay an jaa-ahu lian jaa-ahu inuu u yimid darteed al acmaa kii indhoolaha ahaa inuu u yimid darteed ayuu u jees jeestay weji kaduuday isaga markaa dadkan buu su-aa hadalka u waday bacdi alculamaa mufasiriin waxay le warkuu ka gooyey oo muqaaaca ayuu sameeyey warkuu ka dhex galay markaabuu nebigu sidaa marka weji weji tubay weji waa u weji kaduuday waa ka jeestay kuwaas ayuuna rabay marka in aad bal horta wax u fahmaan wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey adiga nebi maxamed haddaad tahay xaalata haada alacmaa indhoolahan xaaladiisa adiga maxaa maxaa yaa ku ogeysiiyey maxaa ku ogeysiiyey lacalahu wuxuu mudan yahay yazakaa yatasakaa inuu isdahiro ow amase yadakaru yatadakaru inuu waansamo fatanfaca jawaabaa lacalla looga dhigaa haddii fatanfaca la akriyo quraa'da badanaana fatanfacuhu dikraa bay akhriyeen haddii la godo marka yatasakaa iyo yazakaa iyo yadakaru iyo ayay ku cadfanaaneen marka ayb fatanfacu yacni maxaa ku ogeysiiyey xaaladda indhoolaha lacalahu yazakaa aw yadakaru fatanfacu markuu waansamo ay anfacdo hu isaga addikraa waanadii ay anfacdo waay marka amaa man qofkii istiqnaa deeqtoonaaday oo isaga inuu ka deeqtoon yahay waxyiga muujiyey fa anta adiga tasaddaa waad u banbaxaysaa lahu isaga ayaad u banbaxaysaa oo isagii baad isu muujinaysaa ayaad u banbaxaysaa si aad wax ugu sheegto wamaa calayka wamaa maxaybaa calayka adiga korkaada ahaanayo oo dembi ah anlaa yazakaa inuunan dahirsamin haddii kaa dahirsami waayo adiga maxaa dembioo lagu haystaayo korkaaga waxba ma aha maada naafiyana in laga dhigaa iska bannaan tahay wamaa calayka korkaaga ma ahanin anlaa yazakaa cadamu taskiyatihi yacnii wanaaj inuu iswanaajiyo la-aanteed adigu maba ahaanin waxba korkaaga maba ahaaninba maada marka naafiya sifaamiya labada waa laga dhigi karaa macnuhuna waa isku mid oo kan marka hadduu waansami waayo adig waxba laguma haysto ha isku dhibin marka wa amaa man qofkii jaa-aka adiga kuu yimid yascaa isagoo ordaayo sacyiga hadda xisi ma laga wado isagoo rooraayo inuu u yimid shardi ma aha yascaa macnaha isagoo dadaal oo ku jiro oo himilo leh oo inuu waxbarta rabo oo yacni dadaal oo ku jiro inuu soo orday qasab ma aha ayb oo sacyiga waxaa loo isticmaalaa wax walboo dadaalka adoon meel u dhaqaaqin ba haddana dadaal waa kugu jiri karaa inaad qalbigii ka dadaashood dhaqdhaqaaq iyo si u samayso ayb wa huwa isaga oo yaqshaa rabbi ka cabsanaya kuu yimid fa anta adiga talahaa waad ka mashquulaysaa canhu xaggiisa kaasaad ka mashquulaysaa yacnii ma ahan inaa kaa ka mashquusho oo aad aada kuwan ku mashquusho sidaa darteed marka hadda aad isleedahay aduu dacwadan de nebigu maslaxada markaa wuxuu u arkaayey kuwan hadday islaamaan inta ka dambeyso ee kasoo daba islaamayso taas ayuu un faa-iidadaa unbuu ka watay maahane ee quursi iyo nebiga kama ahayn ou quursanayo cabdullaahi bn umi maktuum laakiin waxuu islaa ninkaani waaba haysataa isagee kuwaan horta hore badbaadi nebiguna wuxuu aada u jeclaa sala allahu calayhi wasalam dacwadiisa inay dadka o dhan gasho oo waxaan soo marnay lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin wuxuu ku dhawaanayay inuu ishalaagaba maadaama aan laga aynan ka aqbalaynin qaar badan macnahaas baa ku jiro arrintan marka arrin de maahan saa haddii haddii mindaarkaas lagu fiiriyo arrin de nebiga nuqsaan u ah ma aha wax nuqsaan nebiga u keeni maysa qaar baa marka nebiga nuqsaan uga dhigay oo ku ceebeeyey boqoro kalena ku faaniyey boqor yacnii nin ka qudbey jiray qudbada berigii boqortooyadii boqor faaruuqi masar intay ciidanku aynan ka qabsanin boqortooya masar ka jiri jirtee boqor faaruuqi ayaa nin khadiib u ahaayo qudbada u aqri jiray ayaa siduu qudbada u waday jumcadii markuu iridda boqorkii kasoo galay faaruuq ayuu wuxuu arkay boqorkii oo la wado ayuu arkay dadkan markaa dadad aan dad adduunyo raadiya hadday dadku iska yihiin ninkaa boqorkaa wax raalli geliyo unbuu sheeg sheegayaa si wax loo siiyo raalligelintii meel xunay la gashay marka qudbadii uu waday buu intuu ammaan ugu dhaqaaqay boqorka ayuu wuxuu yidhi maa cabasa wamaa tawallaa an jaa-ahu lacmaa ninkan boqorkaa wuxuu yidhi faaruuq wejigiisa ma kaduudin ma ka jees jeesanin indhoolihii markuu u yimid indhoolihiina wuxuu ka wadaa daaha xuseen ninkii markii dambe wasiir almacaarif masar ka noqday oo cilmaaniga ahaa oo ayaam kitaabka al ayaam iyo iska lahaa oo berihii hore iskoolaadka lagu dhiga jiray ninkaas oo indhoolaha ah baa u yimid faaruuq tacliinuu ka bixiyey faranso u diray jaamacad sarboon halkaa ayuu marka wax kasoo bartay waa keenay manaa waxau rabaa inuu yidhaahdo boqorka ninka indhoolaha waa u dadaalay buu leeyahay si fiican uu ku qaabilay meeshaas marka maxaa ku jira aayaddanna waa soo qabtay ee nebiga iyo boqorkan boqorkaanaaba fiican oo indhool u fiican uu ka rabaa marka ile maa cabasa wamaa tawallaa buu yidhi an jaa-ahu lacmaa ee adiga haddaad sidaas tahay nebi maxamed waa ka fiican tahay yaa meeshii laga fahmay culimaa joogtay marka meesha wakiil masheekhat al asharna waa joogay qaadina ahaan jiray axmed shaakir aabihiis qaaliba wuxuu ka ahaa maxaakimta sharciga berigaa waa jireen masar ninkii baa un markii salaada laga baxay buu istaagay axmed shaakir aabihii markaasu wuxuu yihi ayuha nnaas qad batalat jumcatukum jumcadiinni waa burtay buu yihi salluu salluu duhran nin walbaa salaad duhur ha dukado maxaa dhacay ama amaa ina khaiibakum qad kafar khadiibkiinni waa gaaloobay u yii nebigu meel uga dhacay u yii salaada ku celiyay sidii bay dadka yeeleen buuq iyo waxunbaa ka dhashay aduu markii dambe isagii baa cabaaday markii dambe wuxuu ku dambeeyey ninkaas axmed shaakir baa sheegaya kelimatulxaqa wuxuu ku dambeeyey masaarida caado waxaa ka jirta masaajidda irideeda ninbaa fadhiya kabahow dadka u hayaa aa qof iska dib jir oo dowdar iska ah oo siddeetan jir sagaashan jir waaye salaaddii ma tukanayo halkaasuu fadhiyaa dadkaa kabaha u dhiibto masaajidka gelaya waxaan arkay uu yihi ninkii oo kabaha masaajidda kabaha ka hayo oo noqday kuwa iridda masaajidka fadhiyo oo kabihii ka aruurina dadka ka qaadayo oo xoogaa quruush yaryar la siinayo siduu ilaahay u duleeyey subxaanahu watacaala min khaiib ilaa kaba ilaalin ka war khadaab uu kasoo tegay kaba ilaalin uu ku dambeeyo inkaaru ku dhacday marka dadka nebiga masabito ama wax ka sheego rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ama manhajka rasuulka la dagaalamo biayi usluub ha kula dagaalamaane xumaan unbaa u dambaysan weliba qofku markuu hadda mansab diini uu ku qaraabtay markuu mansab diiniya haysto oo haddana uu gadaal ka xumaado waa ka xun yahay qofkan iska caamigoo khaalib dihnigan oo siyaasadiisa iska tuurto dad waxaa iska jira siyaasaddan iska raacraacdo laakiin diin aan marnaba ka hadlaynin ama ma aqaanuu ku leeyahay ama sidiisa kale u socdaa laakiin marka bahasha lagu gaado magac diin ama been lagu sheego nebiga iyo diinta looga been abuurto wax ka xun ma laha amaa man istaqnaa amaa man qofkii istaqnaa deeqtoonaaday oo isaga markaa ku deeqtoon iska dhigay oo iimaanka ka deeqtoon fa anta adiga tasadaa ay tatasadaa waa kusoo banbaxaysaa lahu isaga wamaa calayka korkaaga maa wamaa maxaybaa calayka korkaaga ahaaday anlaa yazakaa inuunan isdahirin maxaa dushaada ka ahaaday wa amaa man qofkii jaa-aka kuu yimid yascaa isagoo soconayo walxaal huwa isaga oo yaqshaan rabbi ka cabsanayana kuu yimid fa anta adiga talahaa waad ka mashquulaysaa canhu xaggiisaad ka mashquulaysaa kalaa ka joog inahaa suuraddaani aayaadkan innahaa suuradda tadkiratun waano waay lagu waansamo weeyaan marka suuraddii innahaa marka mawcidadan waa u celin kartaa waanadan suuraddii waa u celin kartaa aayaat lqur-aanna waa u celin kartaa innahaa aayaadka qur-aanka ama suuraddan iyo qisadan tadkiratun waano waay waanin faman qofkii shaaa doono dakarahu waa xusaa oo rabbi buu sheegaa waa kuwaan waa ku waansamaa markaas ayb fii suxufin tadkirada iyo waanada oo fii suxufin ku sugan suxuf dhexdeed suxufta oo mukaramatin la maamuusay suxufta oo marfuucatin la kor yeelay suxufta oo mudaharatin la dahiray oo la nadiifiyey oo laga nadiifiyey xumaan dhammaanteed iyo inuu soo galo ziyaado iyo nuqsaan kutubta oo biaydii safaratin malaa-ig wax qorto gacmahooda ahaaday malaa-igta oo kuwaas oo kiraamin wanaagsan bararatin baariyaal ah suuraddan marka iyo dhacdadan ama mawcidadani yaa waxaa rabbi uu leeyahay waxay ku taallaa wax lagu waansamo waay inahaa kalaa inahaa tadkiratu faman qofkii shaaa doona dakarahu waa ku waansamayaa oo intuu akriyo ayuu ku waansamaa fii suxufin marka waxaa ku bannaan tadkiratun in nacti looga dhigo waxaa kaloo bannaan ina haada lafteeda in looga dhigo haadaasi xaalo looga dhigo laga xaaleeyo marka inahaa tadkiratun waano waay iyadu aayadahani fii suxufin xaal ay ku sugan yihiin suxuf waraaqo dhexdooda waa la yeeli karaa ama fii suxufin tadkirada iyo mawcidada oo fii suxufin waraaqa ku sugan waraaqo dhexdood ah waraaqaha oo mukaramatin la karaameeyo la maamuusay waa warqadaha marka waxyiga ay malaa'igtu kusoo qoranayaan kuwaas oo marfuucatin la kor yeelay mudaharatin la dahiray biaydii safaratin kuwa wax qoro gacmahooda ahaaday safaratin ay katabatin waa saafirun mithlu kaatib walidaalika kutubaha marka la qoro waxaa la yidhaha hada sifrun jaliil kani waa mujalad weyn ayaa laga wadaa sifrun ay maktuubun ayb marka biaydii safaratin waa jamcu saafirin ay katabatin waay marka kuwo wax qoro gacantoodu ahaaday kuwa oo kiraamin wanaagsan bararatin oo baariyaal ah qutila waal marka culimada waxay leeyihiin haddiiba malaa-igtii suxuftii ay ugu qornayd rabbi uu yidhi marfuucatin mudaharatin qur-aanka musxafkan annaga uu noogu qoran yahayna min baabi owlaa waaye isagana waa in la kor yeelo marka maadaama malaa-igtiiba sidaa ay ula dhaqmaan likownihi waxyi alla uu yahay innagana waxaa meeshaa marka ka muuqanayso inaan kula dhaqanno koryeelid iyo yacnii iyo dahirid inaan kula dhaqanno oo meel wasaq ah aanaan dhigin kabaha agtooda aan la dhigin oo aan kabaha lagu dhex tuurin marka lasoo qaado dhulka aan la dhigin oo la kor yeelo yacnii maqaam macnawiyan iyo xisiyan labadaba inuu u sarreeyo kitaabka ayb qutila alinsaanu qutila waa la lacnaday al-insaanu insaankii waa la lacnaday maa ay shay-un shay shayga oo cadiimun weynin badan ayaa akfarahu gaalnimo badnaysiiyey isaga wax weyn ayaa gaalnimo badnaysiiyey oo gaal ka dhigay ama in la yidhaahdo maa akfarahu maa shaygeebaa akfara ay jacalahu ka yeelay isaga kaafiran gaal ka yeelay laba tafsiira marka calaa haadaa saas ku jirto maa akfarahu inaan ka dhigno siiqatu tacajub maa iyo akfara maa afcala zaydan oo kale way waa siiqatu tacajub waxaa kaloo marka maada tacajubiye ay noqoto waxaa kaloo bannaan inaan laga dhiginoo maada istifhaamiye in laga dhigo akfarahuna macna sayruura in la geliyo hamsadu ay sayruura keento macnuhu marka waxa uu yahay qutila alinsaanu insaankii waa la dilay ama waa la lacnaday maa maxaybaa akfarahu jacalahu ka yeelay isaga kaafiran maxaa gaal ka yeelay insaankii muxuu gaal u noqday maxaa gaal ka yeelay siiqatu tacajub male markaas laakiin haddaan dhahno maa akfarahu allah maxaa gaalnimo badnaysiiyey waa markaas maa ay shay-un cadiimun ah akfarahu gaalnimo badnaysiiyey waa siiqatu tacajub markaana min ayi shay-in shay kee ahoo xaggiisa khalaqa allah uu ka abuuray hu insaankii insaankii baa waxaa laleeyahy marka shay kee ahoo khalaqa alla uu abuuray hu insaankii uu ka abuuray min nudfatin dhibic ama mani xaggeed ayaa khalaqa uu ka abuuray alle hu insaankii faqadara waa jaangooyey hu isa insaankii buu jaangooyey ayb faqadarahu marka waxaa weeyaan waa jaangooyeyo wuxuu ku jaangooyey adwaaran mar nudfow ahay calaqou noqday haddana waa ka baxay cad hilibuu noqday lafaa marka la yeelay hilib baa lafihii la kor saaray hadba xaalad u faqadarahu waa jaangooye amase xubnihiisiibuu jaangooyeyo labada gacmood waa miisaaman yihiin labada lugood waa isku miisaaman yihiin labada sandul labada indho labada yacnii dhagood wahaakada min nudfatin mani xaggeed ayaa khalaqa uu abuuray alla uu ka abuuray hu insaankii faqadara waa jaangooyey hu insaankii buu jaangooyey huma intaa dabadeed yasara wuxuu fududeeyey asabiila jidkii ayuu u fududeeyey yasarahu waa u fududeeyey uma intaa dabadeed asabiila jidkii ayuu yasarahu u fududeeyey isagii ayb wadadii ayaa loo fududeeyey jidkaasi marka laba macnou noqon karaayo waddadii uu kusoo baxayay markuu kasoo baxaayo caloosha hooyadii minka markuu kasoo baxaayo ilaahay baa u fududeeyey maskaxdii baa marka yacnii dheecaanno ama hormoonnay daynaysaa hormoonkaasi marka wuxuu sameynayaa meeshii ilmaha ku jireena ilmo galeenka ayuu wuxuu ku keenayaa inqibaad inay marka contraction uu sameeyo oo uu inqibaad sameeyo inqibaadkaas sidao usoo waa isu soo dhawaanaa marka hore marka hore cabaar baa u dhaxeeyo marka marka dambena waa isku soo dhadhawaanayaa marka ugu dambeysana waa furmaaba meeshii baa furmayso isagii baa haddana marka si aayar ah uga soo baxaya waddadaa marka insaanka caloosha ku jire mugdiga ku jiro sidaas yeel meeshaas mar xagga istaag xagga soo hormarso qof dhahaya ma leheedna isaga unbaa marka ilaahay subxaanahu watacaala waddadaa uu rabbi ku hanuuniye unbuu iska raacayaa bannaanka usoo baxaa macnaha labaadee uma sabiila yasarahu dariiqii uu ku noolaa lahayna waa lagu macneeyey ayb oo dariiqa alxaqi waalbaatil ayaa loo fududeeyeyo mid wax gartaa inta laga dhigay ayaa dariiqii loo fududeeyey inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran labadaa macnaa ku jirta uma intaa dabadeed amaata alla waa dilay hu insaankii ajelkii iyo waqtigii ayaa la gaaray oo lahaa waa dilay waa ku dhintay fa aqbara waa qabriyeeyeyoo qabribuu u yeelay alle hu insaankii qabri buu u yeelay oo markaa halkaa marka markii uu dhintayna qabrigaa baa la geliyey ay jacala lahu qabran yuwaaraa fiihi qabri lagu asturo qabriga waa nicmo naftirkiisa nin walbaa ma helaayo nin walbaa ma helaayo oo qabri markaa maqbuur inuu noqdo oo qofkan la asturo wax aada u fiican qaar badan markaa adduunka hadda qabri maba ogolaba in loo yeelo oo waxay leeyihin hala gubo waa dardaarma haddaan dhinto dambas hala iga dhigo dambaskana wax yaroo ka mida inta baqshad lagu shubo guriga dhinac ha laga dhigo hadhow marka waa kaasaa aabbaa laleeyihin aabbihii waa kaasaa hebel waa kaasaa ayaa laleeyihin xataa iyagoo kuwii madaxda soo noqdayaa isguba xataa dadkii madaxda gaalada usoo noqday saasay ku damba adduunyadiina waxay ku noolaayeen shi gaalnimo markii dambena waa isgubeen aakhirana naar oo aan dhammaanaynin ilaahan ka magan galna dadka fahamkoodu meeshaas joogo oo annagana nala ah dad aada u caqli badan oo taakada meeshay ka qaadaanaan rabnaa inaan dhigno annagana noocaas noocaas qaar kalena de meelow ku dhintayba la garan maayaba waa qof wuxuu iska noqonayaa yani ama bahal baa cunayo ama bad baa intay soo tuftay meelay dhigtay lama yaqaan ilaahay un bay u xisaaban yihiin kulligood kuwana waxaan dadka lagu dhuftaa inta lagu dhufto ayaa sida aan aragnayba qofkiiba aan la helaynin ba qofkii saaka gurigiisiibuu ka baxay wax lahaaya male hadda tii dhacdadii mar dhow dhacaysay bil iyo wax yar ka hor dad dhan baa dadkoodiiba aan hayninba soo maana xataa aan duuganin iyo calaa yaqiin aan ku duuganin waxaasaa bani aadamkii marka uu samaynayaa waxaasuu ku dhex jiraa marka qofkii inta la dilo qabri la geliyo qabri loo yeelo la asturo dad muslima ay asturaan oo weliba diinta wax ka yaqaana ay asturaan nicmo ilaahay walidaalika adigu kolkaad dhimanaysa inaad dardaaranto waa fiican tahay haddaan dhinto aniga qofkaas iyo qofkaas ha i asturo hadduu iga dambeeyo wax fiican dadka qaarna inaad tiraahdid yo i asturin kuwa aada og tahay inay shirkiga iyo bidcada iyo balaayada ku dhex jiraan inaad ka ceshato dardaaran ka qorato kuwa i asturi maayaan aada tiraahdid waayo haddii aduu sidii sunnada lagu duugo wax unbaad ka faa-iiday iyo ajar iyo khayr ayb qaar baa sida loo wado masjid la dhexgelina ninkaas dhibka qaaraa gurigii ay ku dhinteen lagu duuga hadhow gurigii waa la gadaa see loo gadaa muran iyo buuq iyo qabrigan waa laga tegaa adinka ma adiga ma lihid guriga kalaad gadanee wax dhib fara badan iyo rafaad ayuu keenaa marka ilaahay dadaan wax aqoonin wax nooguma daro adduunyada qof jaahila haddii wax lagugu daro wax ka liita ma laha uma intaa dabadeed amaata waa dilay alle hu insaankii fa aqbara waa qabriyeeyey oo qabribuu u yeelay uma intaa kabacdi idaa hadii uma markaa kabacdi idaa haddii shaaa marku idaa marku markii shaaa uu doono anshara waa soo ururinayaa hu isagii buu soo ururinayaa waa isu keenaya idaadan bimacnaa waxay tahay markii ayaa laga wadaa uma idaa shaaa idaa markii shaaa ou doono ansharahu waa keenaya yani hadda maahan aayadda ogow lagama wado ma keenaya maaha waa iska dhaafaana ma aha mashiicadiisa un waxaa lagu yani keenidda dadka qiyaamaha la keenayo ayaa waxaa lagu xiray isaga markuu raboodo markii isaga uu doonou keenaa hadda ma hadda ilaahay dadka qiyaamo ma ma keenin hadda qiyaamo lama joogo markii isaga uu doono ayuu dadka qiyaamaha geynaa macnaheedu marka maahan uma idaa shaaa ansharahu haddii uu doono waa soo kulminaa haddii uu doonona waa iska dhaafaa ma laga wado qiyaama laabudda dadka waa la keenaa waa iska dhaafaa meel maabtaal iyada kalaa xaqan waxaa dhab ah ama kalaa nacam ha lamaa yaqdi ma gudanin insaankii maa wixii ma samaynin amarahu la amray maa wixii amara uu amray alleh hu insaankii uu amray lama imaanin weli kalaadan marka ishkaal badan ay keentay sababtoo ah hadalkii hore kalaa sida badan kalimatu radcin wa zajrinaa la yidhaha kelmad wax la yskaga canaanto oo kalaa waxay ka dhiganta ka joog maxaa laga joogaa marka hadalkii hore hadda hadal sax a buu ahaa hadal ka joog in laysdhaho mudan maba ahaynba haddii marka kalaada kalimatu radcin lagu wada maxaa laga joogaa ishkaal waa meeshaas culimada qaarkood sida kisaa-i oo kale kalaada isaga wuxuu ka macneynayaa xaqan kalaa hadda haddii xaqan laga macnaya ishkaal male kalaa xaqan waxaa dhab ah lamaa yaqdi weli ma gudanin insaankii maa wixii amarahu rabbigii ou faray ishkaal male mar markaas sidoo kale thaclabna waa ku waafaqay abuu xaatimna waa ku waafaqsan yahayo isaga wuxuu yihi kalaa bimacnaa ilaa bimacnaa alaa alaa kalaa lamaa yaqdi alaa hooy ayuu leeyahy marka lamaa yaqdi maa amarahu alى طريqة hؤلاaء klا بمعنىa أlا ayb نdr بن شhmaylna klا wuxuu ku macneeyey نacم haddii klا نacم laga macneeyo alaa haddii laga macneeyo xaqan haddii laga macneeyo wax ishkaala ma leh laakiin radcigeeda marka laga macneeyo ayay u baahan tahay twjiih sida loo towjiihinayana markaa waxay tahay waxaa la canaananaya waxay tahay gaalka waxa uu ka fahmayo ثuma إida شhaءa أnsharahu gaalkii baa wuxuu ka fahmay meeshaan uma idaa uma amaatahu waa dilay fa aqbarahu qabri buu u yeelay uma intaa dabadeed idaa shaaa marku doono ansharahu waa soo kulmina gaalkii baa marka wuxuu ka fahmaa isa soo ururintu maadaama la dib dhigay mashiicana lagu xiray maba jirto iska dhaadhiciyay marka waxaan mar haddii la yidhi haddii uu doono la yidhi dibna loo dhigay dib u dhigaan iyo mashiicadan lagu xiray waaba waxaan dhacaynin kaas waaye marka macnahaas ou gaalku istusay ayaa marka laga sajrinaa oo radcigu ou ku dhaca marka waxaad leedahay kalaa ka tag ka joog gaalkan sida uu mooday ma ahane ama gaalow sidaad mooday oo dibdhigga la dibdhigay inaynan jirin ood mooday ma ahane ka joog radcigu marka halkaas u qaadanaa marka sidaasuu tilmaamay ibn caashuur kalaa ka joog ee arrintu saad moodeysid ma ahane lamaa yaqdi ma gudanin weli insaankii maa wixii amara rabbi uu faray hu insaankii uu faray falyandur bal ha fiiriyo alinsaanu insaanku ha eego ilaa طacaamihi cuntadiisa intii ka ah annaa sababnaa ha eego annaa annagu sababnaa inaan shubnay almaa-a biyihii baan inaan shubnay sabban shubid aan shubnay uma markaa dabadeed shaqaqnaa waxaanu dilaacinay alarda dhulkii baan dilaacinay shaqan dilaacin marka annaa sababnaa haddii la yihaha iyo inaa labadaasaa la akriyay annaa sababnaa marka la akriyo falyandur ilinsaanu ilaa dacaamihi ha fiiriyo annaa sababna almaa-ana ha fiiriyo ilaa dacaamihidaa laga bedelaa haddii annaa la dhaho inaa haddii la yiraahdana jumla mustanafa waayo iyada de istinaafka hamsada waatay hoos dhignaan jirtay annaa inaga ha eego sababna almaaa biyihii inaan shubnay sabban shubid ayaan shubnay uma markaa dabadeed shaqaqnaa waxaan dilaacinay alarda dhulkii shaqan dilaacin ayaan dilaacinay fa ambatnaa waxaanu dhalinay fiihaa ardadii dhexdeeda waxaanu kasoo dhalinay xabban ayaan ka dhalinay dalag xabad iyadaa lagu bilaabay xubuubtii lianna waxaa waaye waa waa dalag lagama maarmaan ah xubuubtii marka de waa wax sabuulka leh galeyda iyo masagada iyo qamadiga iyo kuwaas ayaga waa cunto daruuri ah iyagaa iyadaa loo xubuubtaas balka ku dhagan ayaa loo hormariyey marka wa cinaban ayaan ka dhalinay cinab waa lagu faakihaystaa isaga cinab ayaanu ka dhalinay wa qadban ayaanu ka dhalinay cawskii qoyanaa ayaanu ka dhalinay waa layska goostaa marka isaga qad qadbi waxaa loo yidhi maadaama layska goosto oo layska sii siibanayo bimacnaa marka calafu dawaab laba macnaba qad waqadbanta laba macno waa lagu macneeyey calafu dawaab cooska iska qoyana xooluhu cunaayaan ko waqadban waxaa kaloo laga macneeyey qudaartan marka ama shaygan la cunee cagaarka cagaarka la karsado ee cargada leh ayb cagaarkan la karsanayo ee cargada leh ee dhulka hal mar laga soo rujiyo ama begelka ha noqdo ama karootada ha noqoto ama waxyaabahan marka basalbaarka iyo camal ha noqdaan waxyaabahan marka hal mar dhulka intay galaan ama bataatiga laftiisa oo hal mar dhulka saa looga soo rujinayo waxyaabaha marka cargada ah ee lasoo rujiyo dhulka laga rujiyo ama calafu dawaab labadaba waa laga macneeyaa waqadbanta wazaytuunan ayaanu yacni kasoo dhalinay ardadii dhexdeeda wazaytuunan baan ka dhalinay zaytuun waa bahalkan oliivka leedaha iyo wanaklan ayaanu kasoo dhalinay geedtimireed waxadaa'iqa ayaanu kasoo dhalinay beero gulban istafa istafay oo ishaysto gulban adag gulban dheerdhee ee yacnii isku soo leex leexleexday dheerdheer saddexdaa macno waa laga macneeya gulban bimacnaa tiwaalan dheerdheer geedahan dhaadheerka ama geed mirood ha noqdo ama wax kale gulban multafatan waxadaa'iqa beero kuwa oo gulban multafatan iyada dhan marka isku soo urursan oo markaa isdhex gashay gulban khilaadan ad adag saddexdaas macnaa ku jirto wafaakihatan ayaanu kasoo dhalinay faakiha wax lagu faakihaysto ayaanu kasoo dhalinay iyo wa abban ayaanu ka dhalinay daaq daaq marka aan bani aadamku aynan beerin oo iskiis usoo baxayo xooluhu iyo ay cunayaan oy daaqayaan iyo waaban daaq sidaana maxaan u yeelnay mataacan tamtiican raaxayn darteed baan sidaa u yeelnay lakum idinka aan idiin raaxaynayno iyo wali ancaamikum xoolihiina fa idaa haddii jaa-at ay timaado assaakhatu tii qaylinaysay ee dadka dhagaha ka jebinaysay aada u qaylinaysay yowma maalin yafiru lmar-u yowma maalin yafiru uu ordayo almar-u qofka uu ka ordayo min akhiihi walaalkii xaggiisa iyo wa ummihi hooyadii xaggeeda uu ka ordayo wa abiihi aabihii uu ka ordayo wa saaxibatihi xaaskiisii uu ka ordayo wa baniihi wiilashiisa uu ka ordayo likulli mri'in jawaabtii marka waa tan likulli mri'in qof kastaa minhum xaal ou iyaga kamid uu ka mid yahay likulli imri'in qof kastaa oo minhum iyaga ka mid ah yowma-idin maalintaa shanun ayaa u sugnaaday shani shaniga oo yuqniihi deeqo oo isaga ku filan fa idaa haddii jaa-at ay timaado assaakhatu tii qaylinaysay ee dhagaha ku qaylinaysay yowma maalin yafiru faidaa jaa-ad ayaad ka bedelaya yowmada yowma maalin yafiru lmar-u qofka uu ordaayo min akhiihi walaalkii uu ka ordaayo wa ummihi hooyadii uu ka ordaayo iyo wa abiihi iyo wa saaxibatihi iyo wa baniihi yani waa ka ordaa ma soo fiirinayo ma milicsanayo laba dhiba laba sababba u milicsan maayo sababka koowaad hortaa saa isku mashquulsan sababka labaadna armaa wax lagu raacdaayo isleeyahay waa ismoogeysiina marka maanta yacnii ninkan wax loo raaca nin nasiib uu leeyahay maalintaas armaa wax lagu raacdaabna waa uga ordaaya le dad xuquuq isku leh ay ahaayeen hooyadu xuquuqay ku lahayd walaalku xuquuquu ku lahaa dad dad isugu dhow waayo qofkaas hadhow marka ilaahu xuquuqdaydii iiga qaad xaqu iga qabay waajibkii aan ku lahaa iima samaynin in la dhaho ka carara maalinkan laba sababood waayo marka uu ku cararayo oo uga cararayo dad kuwii ugu dhowaa ayb maalinka marka ay saaca middaa yeerayso ee qaylinayso ay timaado jawaabtii waatan likulli mri'in maalintaa qof kasta oo minhum iyaga ka mida dadkii yowmaydin maalintaa sha-nun ayaa u sugnaaday shani shaniga oo yuqnihii isaga ku filan oo isaga mashquuliyo oo deeqo can shani hayrihi ka deeqayo wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa dadkii laba unbay kala ahaanayaan wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa musfiratun mid ifaysa waayo daaxikatun tuqoslaysa waayo mustabshiratun bishaaraysanaysa waayo wa wujuuhun wajiyaalana yowma-idin maalintaa calayhaa korkeeda habaratun ayaa ahaaday boor tarhaqu waxaad daboolayso haa wajiyadaa waxaad daboolayso qataratun dulli ayaa daboolayo dulli qof uun hadda aan adduunyada marka la joogo qofku markuu xaalad dullinimo ku jiro wejigiisa waa laga garan karaa soo maaha markuu yacni iska dhibaateysan yahay uu dullaysan yahay wejigiisa waad ka aqoonsan kartaa qiyaama marka nin ku dulloobay maxaad u malaynaya marka qiyaama allaan ka magan galnay dadkii wanaagsanaana rabbi wuxuu ku ammaanay dulli iyo waxaa inaynan taabanaynin wejiyadooda liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada walaa yarhaqu wujuuhahum qatarun walaa dilla ulaaika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun kuwanna marka sidan bay ku jiraan tarhaqu waxaad daboolayso haa wejiyadaasi qataratun dulli ayaa daboolayo ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkafaratu kuwii gaaloobay ah oo kufriga ku sifoobay alfajaratu ee haddana daacadii rabbi ka tegayee ka baxay kuwaa saa u dullaysan kuwaas weeyaan uun kuwa gaalada ahaa adduunyada ku ahaa alfajaratu daacadii rabbina ka baxay markaa qofka muslimkaa ma soo gelaya isaga laftiisu waa soo geli karaa hadduu yahay qof oo de muslimiin naar gelaysa waa jirtaa marka dambeba ha laga soo saaree ayb haddana laakiin kuwan sidan uu rabbi u tilmaamay waxay u badan tahay in ay yihiin kuwa iyagu gaalnimada adduunyada uga baxay allaan ka magan galnay suuratu takwiir